aynu ku bilownay xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo maanta oy taariikhdu tahay saddexda bisha march ay xidhan yihiin iskuullada xafiisyada dowladda isu soo baxana aan la ogolayn haddaba sidee ayuu noqonayaa xaalka dibadbixii xukuumadda iyo midooda murashaxiintu ay ku heshiiyeen inuu dhaco lixda bishan march wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraystay wasiirka warfaafinta cismaan abuukar dubbe oo marka hore ka jawaabaya amarkan cusub ee ay dowladdu soo saartay
wuxuu ku salaysnaa walaal cabdilqaadir arrimahan soo cusboonaaday ee ka soo cusboonaaday xanuunkii covid nineteenka ama coronaviruska xaaladdu runtii ma qurux badna dadku aad buu u baahayaa saameyntiisu way sii badanaysaa wararka sidaa idinba ku helaysaan waxaa fiditaanka iyo faafintii xanuunka coronuhu aad bay u laba kaclaysay waana hirkii labaad waxaad moodaa hirkan labaad inuu ka culus yahay oo ka xun yahay kii koowaad eena soo maray aada buu ufilayaa wuu faafayaa dadka laftooda muddadu haynayaa waa muddo yar inaguna dalkeenna waa dal soo koraya oo dhaqaalihiisu kooban yahay sidaa darteed waxa kala batay dadka soo dhacaya ee xanuunku soo ridanayo iyo awooddeena dhaqaale ayaa kala weynaaday isbitaaladena qalabkeena oxygentaan hayno iyo dadku soo ridanaya markaa dadkii ma rabno inay si sida u dhintaan waa inaan xakamayno waxaa laga soo warinayaa isbitaalada gaar ahaan ee martini daruufo adag iyo xaalado dadku aysan aysan ka bixi karayn marka xukuumaddu maxaa qorshaho loogu talagalay oo la xiriira xaaladan adag aad ka sheekeynayso waxa ugu weynee hadda maanta muhiimkahay waxa weeye oxygenka maadaama uu xanuunkani adbaarayo oo markiiba uu culaysinayo neefqaadashada marka dadkii neefta ku dhagaysa xooggan waxaan saarnay sidii loo heli lahaa mashinada neefta dhaliya ee oxygenka sameeya hawshaasaan ku jirna waxaana naga go-an maalmaha soo socda inaanu helno oxygen ku filan isbitaalada xagee laga helaya
waxaan ka dalbanaynaa dalalka dibadda turkiga hadda waxaa noogu maqan bahalkii waxa laga yaaba dhaqso noogu dhaqsaa badan in la keeno haddana waxaan isku sii maamulaynaa kuwa aan haysano laakiin waxaan ku talagelaynaa xaaladda inay noqon karto xaalad adag haddii ilaahay sidaa inagu dhaafiyana waa alxamdulilahi laakiin ku talagal waa inuu jiraa iyo la tacaalis dadka hadda u jiifa ee bukaanka ah sida ku hadda warkaagii xalay aad ka sheegtay warbaahinta dowladda banaanbaxyada la qorsheeyo ama la ogolyahaa tiri dhacaya marka sabdiga soo socota banaanbixu u dhacayaa dadkuna isku soo baxayaan see loo xakamaynayaa waxaan u xakamaynay labada shuruudood oo qabanqaabiyaashii banaanbaxayaashuba ay hore u sheegeen inay diyaar u yihiin inay sameeyaan oo ah in la kala fogaado laba mitir iyo inay dadku soo qaataan afxirka ama bahalka afka la saare maaska la yidhahdo laakiin laakiin dad dad isku soo baxayo laakiin wasiir dad banaanka imaanayo oo fagaaro soo istaagayo yaa yaa xakamaynayo oo isku soo jesid waxaa mas-uul ka noqonaya qabanqaabiyayaasha waana fariinta aanu farnay iyaga laftoodaabana qabanqaabiyayaashu fikirkaa qaba oo in badan sheego ku celceliyey dadku inay soo qaataan afxirka oo ay maask soo qaataan oo waajibba tahay iyo inay kala durkaan oo kala fogaadaan maadaama ay duruufi keentay oo ay daruuri noqotay in la sameeyo oo ay political agreement waxa la yidhahdo heshiis siyaasadeed ku timi waa waa wax kaasa waxaan afka qalaad exceptionalka lagu yidhaahdo ayay ku imanaysaa cabdiqaadiro laakiin siyaasadda caafimaadka ee dalka caawa ra-iisul wasaaruhu go-aamada uu soo saaray waa in toban qof wax ka badan aanay isu imanin waxaa la joojiyey dadkii badnaa ee aaska ka qaybgelayay waxaa la fasaxay iskoolaadkii waxaa la fasaxay jaamacadihii marka marka arrintaas siyaasadeed arrintaas marka arrintaas siyaasadeed darteed banaanbixu wuu dhacayaa xukuumaddu way way aqbashay qabanqaabadiisii hawshiisiina guddigaasaa loo daynaa oo way socotaa waa go-aamadii xalay ka soo baxay ra-iisul wasaaraha iyo iyo iyo musharaxiinta go-aamadoodii marka kaasi sidiisuu dhaqangelaya almuslimuuna calaa shuruudihi wixii lagu heshiiyo waa in la fuliyo laakiin dhibaatada ina haysata iyo xanuunka ina haya iyo dhibaatada uu shacabka ku hayo covidku waxa mas-uuliyadiisu saaran tahay xukuumadda badbaadada iyo badqabka shacabka soomaaliyeedna xukuumaddaa ka mas-uula therefore sidaa darteed waxaanu go-aamadan usoo saarnay in aanay kala badanin qalabka aan haysano ee oxygenka iyo cisbitaalada aan haysano iyo dadka uu soo riganayo covid nineteen inaanay kala badan haddii dadku ka bato qalabka dadku way dhammaanayaan oo way dhimanayaan waan gartay laakiin waxaan ku dadaalaynaa in la xakameeyo waan gartay heshiis bay xukuumaddu la gaartay ee midowda musharaxiinta oo aada isha loogu hayay ee war kalena wuxuu ka soo baxay madaxtooyada casuumaada ee maamul goboleedyada marka wasiir see isu qabanaysaa haddii dhan kale aan uga faa'iidaysano waraysigan
orda qaadisteeda iyo jiidisteedu waa isla gurigeen haddaad oor qaado iyo haddaad jiido labadaba gurigiyuunbaad ku wadaa dhammaan howlahan aan ka shaqaynaynaa waxaan rabnaa sidii dalka ay doorasha uga dhici lahayd doorasho hufan oo hanaankeeda lagu heshiin yahay oo qurux badan inay dalka ka dhacdo marka waa uun processkii ama jidkii loo marayey doorashada jidka loo marayo doorashaduna ilaa iyo todobiyo tobankii september wuu soo socday waa kii la heshiiyey waanu soo wasiir dhaweynaynaa maxaa daabkaa furan
wasiir maxaa wasiir maxaa isku soo beegay wadahadalka ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta iyo casuumada ee madaxtooyada kasoo baxday maxaa isku soo beegay de marka horeba maxaa is- isku xideen labadooda Eh, daba- dawladdu wadahadal bay ku jirtay jirtay Mhm.
in la kulmo oo een, heshiiskii febraayo lix iyo tobankeedii guddigii farsamadu ay kusoo gohamiyeen baydhabo in la dhaqan geliyo oo la saxeexo iyo mudaharaad maalin dhacaya oo laga heshiiyey maxaa maxaa isku xiday anu waxaan isleeyahay hadda muhiimadeenu abdulqaadirow laba waxbaa inoo muhiimsan inaynu badbaadino dadkeena oo xanuunkan covidka ka badbaadino oo ay dadku kala durkaan oo kala fogaadaan oo badqabkooda la ilaaliyo iyo in doorasho fiican ay- oo- ee, horeba waa loogu heshiiyey la saxeexo oo ay inoo dhacdo labadaas shaqo ayaa hadda inoo yaalla ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay labaduba dadkeenuna ismad qabaan oo inuu dadkii intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto intaa bogtana ilaahay ha caafiyo inta aanu ku dhicinna ilaahay ha badbaadiyo dalkana doorasho wanaagsan oo nabada ilaahay inooga rido kaasi waxa waa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo u warramayay wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle